muuqaalkeeni maanta qisada ammaanta idiin sido waa muhiim qof weliba oo muuqaalkan daawanaya siiba dhallinyarta muhiim ayay u tahay sababtoo ah qisadan haddii aad tahay qof aad u caqli badan waxaad ka baran doontaa ood kala bixi doontaa casharo noloshaada muhiim u ah waxyaabaha aad ka baran doonto waxaa ka mid ah digtoonaansho inaad ka digtoonaatid oo iska ilaalisid khataraha iyo dhibaatooyinka ay kuu geysan karaan dadku siibahee dadka kuugu dhow dadaad boqolkiiba boqol aaminsan tahay ood is leedahay ummadba ayaga ayaa kuugu xiga walaalaha xataa ayaga ayaa kuu dhaama sidoo kale waxaad ka baran doontaa khayaanada iyo qaabkaad isaga ilaali lahayd in lagu khayaamo ambabase sheerqool iyo khayaanooyin waaweyn laguu sameeyo saaxiibada qiimiga badanow qisadeenna maanta waxay ku saabsan tahay gabadh yar oo miskiina daacada qalbi wanaagsan qalbi xabxaba keliya dembiga ay geysatay uu noqday inay si xad dhaaf ah ugu kalsoonaatay saaxiibteedii ay islahayd waa saaxiibtaada nolosha dembigeedu wuxuu ahaa keliya inay gabadhaasi boqolkiiba boqol ay ku kalsoonaatay laakiin maanay ogeyn saaxiibteed inay tahay ciil qabto nolosheeda iyo farxaddeeduba ay gubaanay dunida ugu necab tahay waa tahay haddaba saaxbiyaal kusoo dhowaada qisadeenna maanta oo ah qiso runtii aad u xiiso badan ayada oo faahfaahsan intaana muuqaalkeenna maanta hore ugu socon haddii aad howla faraha ku haysid howlahaaga iska wado haddii aad iskuul u socotay iskuulkaaga iska tag soo laabo hadhow hay odhan dartaabaan iskuulka oga hadhay dembigaa qoorta hay saaran howlaha iyo waxyaabaad watid wado dhammayso sheekada culays maaha adoo howlahaaga wataad la naga dhegaysan kartaa ya waa isla fahnay soo maaha hore haddaba haynuugu soconno dhacdadani oo faahfaahsan soo dhowaada saaxibayaal mar kale dhacdadan haddaba saaxibayaal maanta idiin sido waxay ka dhacday dalka masar sannadii labada kun iyo koob iyo labaatanka wakhti fogba maahayn dhowaan bay ahayd siiba waxay ka dhacday mid ka mid a magaalooyinka yaryar oo lagu magacaabo kafr dawaar kana mid ah gobolka buxayra saaxiibayaal haddaba gabadhan inaan maanta ka warramino waa gabadh koob iyo labaatan jir ah kuna dhalatay magaaladaasi aan ka soo warramay magaceeda waxaa lagu magacaabaa nejlaa nejlaa haddaba saaxiibayaal waa gabadh dhalinyar da'yar dadiidu ahayd wakhtigaasi koob iyo labaatan sano inta lagu yaqaanay waxay ahayd gabadh aad u qurux badan quruxdaasina welibana ay u dheer tahay akhlaaq iyo aadaab iyo deganaanshiyo gabadhaad u ixtiraam badan dhoola caddaynteedu badan tahay maasha allah kaalay arag waata kale wakhtigaasi waxay ahayd gabadh ardayada welibana ardayada jaamacadeed najlaa haddaba waxay ahayd oo ay ka mid ahayd baa loodhan karaa shakhsiyaadka aragtida koowaad ba lagu soo dhoweeyo lagu aqbalo dad waxaa jira marka u horrayseed kulantaanba dhoola cadayntooda iyo furfurnaantooda iyo yacnii aad hore iska fahmaysaan sidii inaad weligiinba istaqaaniin oo kale marka gabadhan waxay ahayd gabadh bashaashada furfuran aad u dhoola caddayn badan sidoo kale waxay ahayd gabadh daacada oo dadka soo dhowaysa gabadhan haddaba gabdhaha kale waxay dheerayd waxay ahayd gabadh mutadawacada oo dadka caawisa yacnii waxaa la odhan karaa waxa isku xidhi jirtay dadka inta waxhaysata iyo danyarta waa la isku dhex noolyaa moogtahay dad danyar oon waxba haysan iyo dadu ilaahay wax u dhiibay marka gabadhan xisaab ayay ku lahayd barta facebooka bartaasi facebookana waxay ugu tala gashay keliyahata inay ku caawiso dadka danyarta masaakiinta ah gabadhani wakhtiyada ciidaha siiba ciidal adxada wakhtiyada dadku ay faraxsan yihiin ay ku mashquulsan yihiin farxadda iyo labisaada iyo maasha allah kaalay arag ayadoo howlo kale ay ku mashquulsan tahay waxay ku mashquulsan tahay inay dhex gasho magaalada deetna ayd ka soo ururiso dadka adxyada samaystay ee xoolaha qalqashay ayaa waxay samayn jirtay hilibka intay ka soo ururiso baa waxay u geyn jirtay dadka intaana wax qalan ee danyarta ah ee masaakiinta sidoo kale waxay ahayd shakhsi ay carruurtu aad u jecel yihiin markay waddada marayso boorsidaheeda ayaga waxaa uga buuxay nacnac macmacaan bibi waxyaaba ay carruurta ku ciyaaraan xagga gabdhaha kale maykab iyo waxyaabo kale ay uga dhex buuxaan boorsadaha ayada boorsidaheeda inta badan waxay ku sidan jirtay macmacaan waddada markay marayso haddii ay kasoo horbaxaan carruuro yaryar oo meelahaasi marmaraya amabase ciyaaraya macmacaankaas nanacaaya waxyaabahaasi yaryar ayay u qaybin jirtay oo waxaa la odhan karaa carruurtu aad ayay gabadhan u jeclaayeen waxaa laga yaabaan is leedahay oo gabadhaas sidaasi nacnaca iyo macmacaankai biskuudka u qaybinaysa dee ilaahay dhaqaalus iyo lacag bay haysatay no saaxibayaal saas maaha qofka haddii ilaahay qalbigiisa iimaanu buuxiyey waxba ma waayo intaa yaroo haystu ilaahay u barakeeya oo wax badan oga dhiga xagga dadka kaleen iimaanka lahayn si kasta ay dhaqaalo haystaan oo doollar ugu buuxaan haddana ay ugu adag tahay inay hal dollar ka bixiyaan ay masaakiimaha siiyaan ayadoo bankiga ay dhaqaalo badan u buuxaan baa laga yaabaa hal dollar oo masaakiin si isleeyahay inay la noqoto isagii oo bixinaya boqol kun oo dollar oo kale gabadhan waxay ka dhalatay faamil qalbi wanaagsan oo daacada noloshoodu iska dhexdhexaad tahay oon lacag badan haysan welibana haan kuugu daree gabadhan ayadoo ardayada oo welibana ardayad jaamacadeed ah waxay ka shaqaynaysay in ka badan hal shaqo waa ardayad shaqooyin badanna way qaban jirtay si ay nolosheeda iyo faamilkaba ay u kaabto welibana ayada iyo faamilkeedoo keliya maaha xataa dadka kale danyarta ee masaakiimaha ah warka haddii aan idiin soo koobo gabadhani waxay ahayd gabadh isku darsatay ad adayg yacni gabadh adag oo waxbarata shaqaysata iyo sidoo kale inay ahayd gabadh masaakiinta jecel oo masaakiinta caawisa ereyada ay deganayd iyo jaamacad iyo meel kastoo ay gabadhaasi lu ku leedahay caanaya ka dhex ahayd aad ayaana looga jeclaa qof weliba waa u jeclaa qof waliba waa jeclaa dabcan dee qofka hadduu intaasoo wanaaga leeyahay qof waliba waa jeclaan dee soo maaha arrinta gabadhan haddaba saas way ka duganayd maxaa dhacay haddaba maxaa jiray gabadhani da'da yaree